tababarkan waxaay kula kabaradaay nidaamka la xiriira xisaab celinta iyo weyba usahaay kulan goboday xisaabyaal ku shal dareeran ilaa iyo labaataiyo sagaal degmo oo hoosgoyo gobolka marooda jeex ee maamulka somalilan aan ka horeyn saleebaan cusmaan daahir oo ee sarkaal ku tirsan xafiiska xisaabaadkiyo maxamuud xuseen cumar oo ee xiriiriyaha mashruucan iyo si wada jareen ku hadleen tababarka maanta tababarka halkan aynu ku qabanaynaa waa tababarkii saddexaad oo aynu ku tababarayno dhammaan degmooyinka dalka oo ah boqol iyo kow degmo halkan waxaa maanta fadhiya sagaal iyo labaatan degmo oo hoos yimaada gobolka maroodi jeex oo qaadan doona nidaamka xisaabaadka ee caalamiga ee ibsas la yidhaahdo qaybtiisa naqadka ku salaysan qaybtiisa koowaad iyo qaybtiisa labaadba ayaynu halkan ku qaadan doonaa saddexda cisho afarta cisho ee soo socda haddii ilaahay yidhaahdo
waxaa laga yaabaa in isweydiinaysaan mashruuca s a r b s e r b amba ser waa mashruuca banka adduunka ee public resource enhancing public resource management marka la la faahfaahiyo la yidhaah wuxuuna guud ahaan ku saabsan yahay horumarinta dhaqaalaha maaliyadda ee dowladda marka hay-ado kala duwan oo uu ka mid yahay xafiiska xisaabaadku wasaaradda maaliyadda hay-adda shaqaalaha hay-adda qandaraasyada qaranka commissionka maamul wanaagga iyo iyo iyo la dagaalanka musuq maasuqa maxaan rahdaa hanta dhowraha guud ee qaranka gudiyada baarlamaanka ee la xidhiidha xisaabaadka iyo iyo bajetka meelahaasoo dhan buu ayuu mashruucu ay ayuu ayuu capacitigiisu u badan yahay halka dowladaha hoose markaa iska soo galeenna waxa weeyaan xafiiska xisaabiyaha guud iyo wasaaradda maaliyadda oo idinkana ay ku xidhan tahay miisaaniyaddii qaranka si aad usoo ribood garayn lahaydeen iyo xisaabaadka laydin siiyo dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta magaalooyinka somalilan cali ige maxamed iyo usiina dhanshay sheegay in lan baahanyi xisaabyaalka inay ku faa'iidaysadaan
runtii dalka wacdiisa ama miisaankiisa waxa weeyaan waa degmooyinka dhiid ah oo toddobaatan iyo sagaal degmo oo dalka abaadi ah markaa dee waa dalkuna inuu wada koro oo maxaanku dhahda wada tallaabsada ayaa la doonaya haddii ala ka dhigo ay degmadu yeelato magarasa xubnihii lagaba maarmaanka ahaa ay yeelato aada iyo aad bay muhiim u tahay waxaan jecel lahay maadaama tababaro horena ay jireen workshopkana inaad si fiican uga faa'iidaysataan oo xisaab xidhka idinka imanaya degmooyinka idinka imanaya xisaab xidhkii loo baahnaa ee maxaan ku idhaahdaa ee standardka xisaabaadka waafaqeeyey inuu noqdo ayaan idiin rajaynaynaa rag waaweyn oo badan oo aqoon-yahana baa fadhiya waana idinka mahadnaqayaa sida wacana u soo ajiibteen ballantii oo xilli wacana aad timaadeen anna wakti idinka lumi maayo wixii aad soo qortaan iyo xisaabaadka sida usoo xidhaan waxay imanayaan wasaaradda iyo xarunta imanaya halkaasaa laga garanayaa waa iska imtixaani leene degmo kasta capacitigeeda halkaasaa laga garanaya marka waxaan idinla dardaarmayaa inaad waxbarash inaad traininkaa si wacan uga faa'iidaysataan si fiican oo dhibli ah oo aqoonta u qaadataan ka bacdina ay dhacdo inaynu isla wada jaab qaadno oo xisaab xidh fiican dhammaanteed oo inaga wada yimaado xisaab celinta la barow dadka ku shaqeeyo maaliyado iyo weyba muhiim ta kurangadaowka dakhliga dowladda